waxa weye horta waa waa sirdoon warkiisa sirdoonka warkiisana waxaa la yidhahdaa hana rumaysanin dhammaantii hana beenaysanin dhammaantii marka waa wa wa wa wa b wa wa wa waa qeybtaas safaaradda iyo mas-uuliyiin kasta dadkooda mas-uulka ahna waxaa saaran in ay u digaan dadka ay mas-uulka ka yihiin marka safaaradda maraykanka waxa ay samaysay waa wax oo waadix ah marka ay warkaa ka heshay booliiska uganda inay dadkeeda u sheegto dadka kalena ay u wada sheegto ay tiraahdo dhibkaas baa dhici karaya saacaddaas caawa dagaalka ilaa iyo koob iyo tobanka waa marka biika ah ee airportka diyaaradaha caalamiga oo dhan ay ka wada baxaan marka halees jiro digtoone hala qaato dadkii baxaaya hadday rabaan ha ka fiirsadaan wakay baxayeen waa wax waajiba ee koraya safaaradda inay taa yeesho laakiin waxaan kaloo kuu sheegayaa in hawshu si caadi ay u socoto hadda waxaan ka imid guriga safiirka maraykanka ambassador delisi maanta wuxuu hoygiisa ku qabtay oo fagaaro ahayd xafladii oo maaragtay xorriyadda maraykanka loogu dabaaldegayay oo hadda aan ka imid oo laba boqol iyo soddon iyo sideedaad marka waxaan ka wadaa war wardoon keeno waa in mas-uuliy mas-uul haddaad tahay waana u qaadataa inuu boqol kiiba boqolna dhacayo aadna u qaadataa inuu boqol kiiba boqolna una dhacaynin waxaan ka wadaa noloshaadana yuu xayirin oo howlihii caadigaa ha la wado laakiin ammaanka aad ha loo adkeeyo markaa si taxadir kuugu barto sidaa ka warqabto maalmahan carigan mandaqadan dhibaato xooglabaa ka taagan oo xagga amniga ah taasna uganda qeyb bay kala wadaagtaa kenya etoobiya jabuuti soomaaliya oo maaragtay mandaqada bay ka mid tahay marka waa arrimo soo baxaya oo oo oo cayiman marka waa in taxadir laga muujiyaa qof kastoo mas-uulina waa inuu dadkiisa u sheegaa in waxaasi ay dhici karaan taxadir la qabtaa taa baan u garan garoonka entebe haddii bal aad faahfaahin naga siisid waa garoon caynkeya maxaad is leedahay sababta loo beegsan karo garoonka entebe waa garoon caalami ah oo naqday hadda region garoon maxaa yeelay wuxuu hoostigareeyaa xataa operationada ka socda darfur kuwa ka socdo congo kuwa ka socdo soomaaliya kuwa ka socdo maaragtay marka xiriir xiriiro badan oo caalamiyana wuu leeyaha diyaaradaha diyaarado waaweyn oo caalamiyana way yimaadaan marka waa meel maaragtay wa wa waa iftiinkii amba maaragtay muraayadii wadanka uganda haddii garoonkaasi wax la yeelo macnaheedu waxa weeye securityda uganda oo dhan iyo mandaqada baa la waxyeelay marka waa wa wa waa bartilmaameed dadkan maaragtay oo oo xooga taban ah ay raadsanayaan marka waa war la helay oo mukhaabaraad ay dad marka sirdoon u helay oo booliiska ka mid a uganda kaasna way u baadgareeyeen diblomaasiyiinta meesha joogta diblomaasiyiintana dadkooda ay u digayaan ay leeyihiin meeshaas waxbaa ka dhici karaa layska ilaaliyo wax kalena maaha haddii xataa la dhihi lahaa marba tiyatarka baa la yidhi national tiyatarka meeshaan ku yaal mar kale waxaa la yidhi markedyada saasta mar kale waxaa la yidhi meelaha ciyaaraha adduunka ka socda wararku waa qubane iskusoo daba dhacayaan laakiin tan wakti baa loo yeelada waxaa la yidhi waa waa sagaalka ilaa iyo koob iyo tobanka caawa kaas ah waktiga ugu mashquulka badan ee adoorku uu leeyahy waa tahay arrintan digniintan ay safaaradda maraykanku jeedisay saameyn intee laba ku yeeltay nolosha dadka reer uganda dadka reer uganda waxay lamid yihiin dadyooga caalamiga ay lamid yihiin kuwa soomaaliya lamid yihiin qofkuna soo xaniraha fiirinayo haddana hawshiisa wadanaya dad kani waa dad maaragtay aan oo wadamada daboolka ka mid a qofka maalintii inuu baxo oo wax soo shaqeysto ayuu intooda badan ay ku nool yihiin marka dadku way shaqaysanayaan way baxayaan way soconayaan magaalada maaragtay anigu hadda waxaan ka imid xafladii maraykanka baan ka imid magaalada waan soo maray dadku cadiya u socdaan oo maarata howluhu si fiican ay u socdaan intakasoo magaalada way ka baxsan tahay ilaa afartan iyo dhowr kilomitr bay magaalada ka baxsan tahay waxaana aan rajaynayaa hadii intaba airportkeeda securityada la sugi waayo meel kaloo la sugi karaayo ma jirto waa meel maaragtay yaragoodoonsan hareeraha biyo ka xigaan marka ammaanka in la adkeyn kara baan anugu aaminsanaha meesha